labiyo toban ka mid a shan iyo tobankii wariye ee saddex iyo tobankii bishan xabsiga loo taxaabay islamarkaasina xidhnaa muddo toddobaad ayaa maanta xoriyadoodii dib u helay gudoomiyaha ururka suxufiyiinta somalilan ee solja sakariye iyo xildhibaan rambo oo ka qeyb qaatay sii deynta wariyaasha ayaa sheegay inay sii wadayaan dadaalka ay ugu jiraan siday u sii deyn lahaayeen qeybta kale ee ku hadhay xabsiga waxaa maanta guul ah oo arrin lagu farxo ah in shan iyo tobankii saxafi ee maalintii dhaweyd dhacdadii jeelka lagu xidhay labiiyo toban ka mid ah ay maanta xorriyadoodu heleen oo ay bannaanka joogaan insha allahna aanu rajaynayno saddexda inaga hadhay in dadaalkii iyo mid lamida aynu ku bixin doonno in saaxiibadeenna ay noo soo baxaan waxaa runtii aan aad iyo aad ugu mahad celinayaa xildhibaanadii shalay aynu doorannay ee siddeed bilood ka hor aynu ololahooda ku jirnay ee aynu wararkooda tabinaynay in maanta ay kaalin laxaadle ka qaataan sii deynta iyo u dagaalamidda iyo u halgemidda sidii aad dib ugu soo bixi lahayn saxafiyiintaasi oo aanay wax kale ka ahayn laakiin ay ka tahay inay accountable u yihiin bulshadooda ay saxaafadduna ka mid tahay waxaa iyaguna ammaan mudan hay-adaha garsoorka oo iyaguna saaka soo xalaaleeyey sii deynta saxafiyiintan waxaanu iyagana u mahad celinaynaa hay-adaha ammaanka waxaa kaleo aan u mahad celinaynaa cid kasta oo ka qayb qaatay oo akhyaara oo rag iyo dumarba leh oo muddadaa aan habeenna naga rawxin saacadna aan naga tegayn ee nagala shaqaynayay sida ay saxafiyiintaasi xorriyaddooda dib ugu heli lahaayeen waxa iyadana aannu ka xunnay oo aannu jeclayn inay maanta iyaguna soo raacaan saddex saxafi oo reer somalilan ah oo iyaguna nagaga hadhay maanta xabsiga waxaana iyagana ballan qaadannaa in iyagana sidii saddexiyo-labiyo tobanka soo baxay aanu ugu soconnay aannu iyagana ugu socon doono wariye xasan galeydh oo ka tirsan idaacadda b b c oo ka mid a wariyayaasha maanta lasoo daayay ayaa sheegay inaanay ku faraxsanayn sii deyntooda maadaama saaxiibadood laga reebay waxaan idiin sheegayaa runtii inaanaan aada ugu faraxsanayn sababtoo ah saddex ka mid ah asxaabtayada oo saaxiibadaya oo maxamed cabdi ilig shiikh cabdijibaar maxamed xuseen saaxiibkay cabdiraxmaan indhacadde ayaa saddexduba xabsiga nagaga hadhay runtii waannu isku daynay inaannu shan iyo tobankayaguba isku dayno inaannu wada joogno laakiin way noo suurtogeli weydey waxaanala ku qasbay inaannu annagu baxno saddexdaasna lagu sii hayo xabsiga waxaannu runtii dalbanaynaa intaanan mahadcelinta u tegin iyo arrimahaas in saddexdaas saxafi arrintooda deg deg loo dhammeeyo in xildhibaannadan iyo dadka kale iyo dadkii ka hawlgelayay arrintan iyo garsoorka iyo intuba ay ku dadaalaan in saddexdaas saxafi oo mid ka midi runtii xaaladdiisa caafimaad ay aad u xun tahay in xaaladdiisa caafimaad inkastoo dhakhtar loo keenay haddana ay halkaa laga soo daayo annaga waxaanala ka xidhay jeelka weyn ee hargaysa hortiisa runtii waxba maanaan duubayn sawirna maanaan qaadayn waxaannu doonaya inaanu xaaladda halkaas aanu aanu hubinno eegno dabeetana ka warbixinno waxa ay tahay waa nala xidhay
wariye axmed maxamed ayaa isaguna ku tilmaamay xadhigooda inuu ahaa mid sharci darro ah islamarkaasina aan qabashadooda loo marin sifo sharciya ahayd ciqaab wadareed loo geystay qof kasta oo magaciisa la garanayo qof kasta oo weriye loo gartay sidii argagixisadiioo kale inta nala soo qabto baabuur lanagu soo qufulo qaarkayo la jidh dilo qalabkii lanaga ururiyo qalabkii qaar laga jejebiyo waxaasoo dhan waxa weeye waa nasiib darro weyn annaga lafteed waxaannu isweydiinnay somalilan talow ictiraafkii miyay ka maaranto dibba uga noqotay ti aannu xidhnayn warar baana soo gaadhayey sheegayey in bulshada warar been abuura lanaga faafiyey dembiyada lanagu haystayna ay yihiin inaannu nabadgelyada waddanka khalkhalgelinaynay waa dembi weyn runtii marka qofka muwaadinka ahee suuqa jooga lagu idhaahdo kii weriyaha ahaa ee halkaa joogay waxa uu samaynayaa wax nabadgelyadii waddanka khalkhalgelinaya qof waliba wuxuu odhanayaa kaasi hayga fogaado waxaan doonaya inaan halkan ka bayaamiyo dadka u sheego in dadkan wariyayaasha ahi aanay waddanka cadow ku ahayn saddexda wariye ee lala hadhay ayaa kale ah maxamed cabdi sheekh ilig oo ah guddoomiyaha m m t v cabdiraxmaan oo isaguna ka mida t v-ga gobonimo iyo sidoo kale cabdijibaar oo ka mida t v-ga hong cable ilaa hadda maxkamadda iyo laamaha ammaanku may sheegin sababta loola hadhay wariyayaashaasi sagaal mustafa xasan nuur v o a hargeysa